Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda maxaabiista u soo xiray sodon sargaal oo ka mid ah ciidanka asluubta Jubbaland. Tababarkan ayaa socday muddo shan maalmood ah waxaana saraakiisha la barayay cashiro kala duwan oo la xiriira la dhaqanka iyo daryeelka maxaabiista. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Cabdiweli Xuseen Jaamac ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan.
saraakiisha meeshaan fadhida iyo askarta iyo dableyda oo laftoodu naftooda eh, ku tarbiyeeyey inay macnaha eh, la tacaamulaan dad dambiilayaal oo qaarkood gacan kugiilayaal yihiin oo qaar tuuga yihiin oo dambiyo badan oo kale gedisan galay inay tarbiyeeyaan dhaqan celin ku sameeyaan hayaan ayagoo aan dilin oo dhib u geysan oo ad hadhowta markii mujtamaca lagu soo dhexdaayana dad wax bartay oo mujtamaca ku noolaan kara inay macnaha is- bulshada kusoo dhex noqdaan aad baad ugu mahadsan tihiin arrintaas waa arrin weyn eh, jubbalandna way og tahay Eh, insha allah mar kastana waxaa laga shaqayn doonaa sidii idinka laftiina garaabtiina kor loogu qaadi lahaa sidaanoo kale hadda casharada meeshaa ku qoran aa qaadateen Waa wixii dadka aad ula macaamilayseen qaar badan oo kamid a horey baa u taqaaneen waa laydin xusuusiyey kuwa cusubna waa ku jiraan Eh, kii labaad baa imaan doona kii saddexaad baa imaan doona kuwa kalaa imaan doona marka insha allah wasaaraddu waxay ku dadaalaysaa iyo maamulka jubbaland sidii garaabtiinana kor loogu qaadi lahaa xaruumdiina lafteeda mataqaanaa eh, sidaan uga sii fiicnaan lahayd iyo noloshiina Tababarkan ayaa door ka qaadanaya in laga hortago xadgudubyada ay la kulmaan maxaabiista si ay u helaan daryeel wanaagsan.